hagaga khiyaarta hawada nagala soconaysaay khadka telefonka ee magaalada garowe waxaa haatan si toosa ugu jira wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ee dowladda puntland doctor xasan faarax jaamac wasiirka ayaa waxau ka hadlayaa kadib markii maalinta shalay talaasacno ay ka soo saareen qaar ka mid a cuqaal iyo waxkaka dambeeya siyaacaskeed oo sheegay inay kalsoonadii kala noqdeen maamulka puntland wasiir see wartaa warkaas kasoo baxay xubno katirsan cuqaasha beeshaada
bismillahi raxmaan raxiim ugu horeyn horta ummadda islaamkaa gaar ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda puntland waa salaamaya waxaana urajeynayaa ilaahay dhibaatadan guud ahaanba haysata inuu ka saaro haddii aan usoo noqdo su-aasha beryahan waxaa soo baxay gobolada h c iyo sool iyo sanaag iyo cayn inay had iyo jeer guruub iyaroo intay qol galaan ama beel ha ka hadlayeen iyaga ka mid ama guud ahaanba ha ka hadlayeen inay wax sheegtaan waxaan ummaddu isku ogeyn hadday beel tahay iyo hadday guud ahaanba tahay in qolay iska sheegato yaa muddooyinka dambe ee socda oo dadka lagu jahawareeriyo oo dana gaara iyadoo laleeyahay waxaan jirin loo sheego oo balaaba dadka intaa waxaa sameynaya ay yihiin dad intay wax dooneen wixii waayey ilaahayna sii waayey ama meela ay xubna ku jireen intay dembi galeen dembigii darkii meel kaga baxay meesha ay ku jireen iyo waxaa soo baxay dad intay qol galaan inay magaca ummadda ku adeegtaan waxaan leeyahay arrintaa aad sheegtay ee had qolyo magaca jaamac siyaas sheegtay ay yidhaahdeen kalsoonidii baan kala noqonay puntland hadda maxay yihiin kala noqdeen jaamac siyaas madax buu leeyahay dhaqan iyo siyaasiinba wuxuu leeyahay madax dhaqameed wuxuu leeyahay tiro iyo tayo waxaan aan reerku boosan oo madaxdoodii iyo hogaami dhaqanskeedu gaadhin oo go-aansan oo ayan rabin haddii nin cadooda intuu qol la galo yidhaahdo waxaa saa sameeyey hadda isagay u taallaa wuxuu wax kala noqon karaana ma jiro wuxuu awal cid siiyey kalsoonida ma jirto waa ninuu isagu iska hadlado hawada ha lagaa maqla yidhi laakiin ummadda magaceeda ama beesha kumana hadli karo cid u wakiilateena ma jirto wax arrintaa ka jiraana ma jiraan wasiir adigu waxaad ka mid tahay xubnaha golaha wasiirada ee beesha jinaca siyaad ee ugu jira maamulka puntland waraysigana waxaad siinaysaa shabakada wararka ceyag dot com marka waxaad leedahay beeshu waxay ka mid tahay beelaha puntland sidii horeba aad u sheegtay waraysiyadaas hise qaar kamid a idaacadaha eedeyntaas
beesha qura maahe beelaha s c sood iyo sanaag iyo cayn dawladdii puntland markii la dhisay kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo sideedii waxay ahayd qaybaha puntland ka kooban tahay qoladii ugu horreysay weliba lafdhabarka ahayd ayay ahayeen salaadiintood iyo cuqaasha iyo waxgaradkana cidi kaba maqnayn waana laogyahay oo dee distoorkayba ku jiraan beelahaas oo dhami distoorkay ku jiraan dawladdiina waxbay ka dhiseen xubin kasta oo dawladdana ilaa dhulxaada ilaa madaxweynena waa leeyihiin marka waa dee su-aal bal wax laysweydiiyaba maaha magaca aad ku dhufatay isima iyo cuqaalna waa leeyihiin wa waxaan intaas oo dhan oo isku raacsanayn ninkii qol la gala intuu xanaaqay yidhi waa kala noqonay waa nin iska hadlay adeer waana laogyahay beeshu inay ay puntland tahay taariikhiyan iyo soo jireen ahaanba wasiir xubnahani waxay ka hadleen laascano ood cuqaal way iyagu si ay sheegteen waydhaheen waa nahay iyo salaadiin baa nahay bay yidhaahdeen waxay kaloo ay ka caroodeen xubno ka tirsan xildhibaana oo laga saaray liiska golaha xildhibaanada arrimahaas oo dhan bay maamulka puntland kaga caroodeen sida iyagu hadalkooda u dhigeen adna wasiirkii waa tahay kasoo jeeda beesha ama siyaasigii waad sheegatay arrimaha maxaad xooga qaban weyda caaq wasiir cuqaashu ku ku adcoonaya hadduu qadba yahay oo magacba sheeganaya ama beel sheeganaya ama qoys maxay sheegtee waa inuu wax xaqiiqada ah ku hadlaa oo xoogogaan yahay waa inuusan iska qarjejeexin xubnaha aad sheegtay ee saddex noo dhacay hadda jalcadda iyo adduunka o dhan waa loo sheegeeye saxaafadda oo dhan waxa lagu eedeeyey inay jabhad aan puntland aqoonsanayn inay taageereen oo u shaqeeyeen oo af iyo adiba ugu shaqeeyeen oo hubkii xataa meeshu lahayd ay si khayaano ah intay magaalada uga saareen ay ekeeyeen meel aan meeshu ku tashan iyadaa cuqaashii iyo guddigii iyo wixii oo dhan taagan yihiin marka nimankaas waa bini aadanka sharciga nin walba ka sarreeya distoorka nin walba ka shareeya sharcigii ummadanu dhigatay ee iyagu wax ka dhigeen xildhibaanadu ee iyagu dejiyeen kii unbaa qabtaye wax kaloo gaara ama si gaaroo loo eegay ama si gaaroo loo loo wacaystay ama been laga sheegay midna ma jirto marka xildhibaanada ka tirsanaayeen baana ku markhaati faray golaha hortiisa ee waxaan jirin inaan la doodoobin ee waxaan nin caraabayna dee laga badi haddii mar uu caraabo qofka hadduu gafa waa inuu gafkiisa qaataa laakiin meelaan waxba hadduu wax ka baydayo ama dana saadiina ma jirto shirtay xuqaan shirtayna ma jirto inamo qoyska xildhibaanku ahaabaa meel isugu tegay iyagaana waxaa sheegay cid ay matalaan iyo cid ay wax u gaalaamin karaanna ma jirto iyagunbaa iska hadlay saan kuu sheegay horeba wasiirka ganacsiga iyo dekedaha wasiirka wasiir su-aasha ka leecee dadka makuweydiinaysaa waxa ay tahay xubnihii golaha baarlamaanka waad waad sheegtay s sadalka orta waxaa looga saaray inay taageereen dawladda cid ka ka baxsan ama cid dawladdu kasoo horjeeda ma laga yaaba inay helaan xubnihii beeshu ay dib u hesho baarlamaankii xubno kale wka ma laga yaaba beeshaadu
meeshu wade xubintay lahayd waa helaysaa laakiin dee meeshu maamulka ninkana dembiguu galay dembi baana lagaga saaray waxay u taallaa maamulka oo xog ka qaadanaya iyo talo ciddii ugu jirta dawladda iyo odayaasha wixii aanu ognahay inay si daacada ummadda oo cadaalada ugu garsoorayaan nin ay ummadana wax u qaban kara u ka dhashay maamulkuu ka dhisan yahayna iswaafajin kara iyo ummadda aqoonnale oo ninkaa ka bixi kara dadkan nale ayaanu u doonaynaa waana helayaan xubintoodii haddii alla idmo waana qoyskii lahaa wasiir ugu dambayntii shabakada wararka cega dotcom waxay ku weydiinaysaa dad badan ayaa hadda kaa dhegaysanaya shaba cega dotcom gudaha iyo dibadda way joogaan arrintana in beeshu xubno ka tirsan cuqaashu ay sheegeen kalsoonidii kala noqon maamulka puntlandna warbaahinta lagu baahiyey maxaad soo jeedinaysaa maxaad si diraysaa fariina ummadan wasiirada soo koobaya waxaan dirayaa ummaddu waa inay ilbaxdaa ummaddu waa inay waayaanay noqotaa ummaddu waa inay danteeda garataa ummaddu waa inay cadaali noqotaa ummaddu waa inay waxay ay tahay ay jirtay aqoonsataa maalin walba ummadda waxaa khaldan nin xanaaqadoo wax gaara u xanaaqayaan danguud u xanaaqin mid beeleed iyo mid qoysoona ninkaasaa saxaafadda wuxuu doona iska geliya magacyalo sheegta uusan lahayn waxaa leeyahay ummaddu waxaa waa inay hore uga martaa waxaana leeyahay saxaafaddu dad aan dad matelin oo umad matelin oo qabiil matelin oo qoys matelin way lahayn cuqaal iyo salaadiin iyo dad meesha matala ahaayeen wa saxaafada ahaye gelin wa saxaafadeedka waa waxyaalaha ummadda lagu khaldo saxaafadda waxaa leeyahay ad ka fiirsato qola walba waa la siyaasiyiintooda waxgaradkooda aqoon-yahankooda salaadiintooda fuqaashooda dee nin caaqil sheegtay ama qoys yar matala inuu yidhaahdo waxaasaan adoo meeshii matalaga yeelay waa inay ummaddu ka kortaa talahaan saasaana leeyahay ummadduna waa inay danta gaara ninka doonaya iyo danta caamkaa ninka raba hadday qoysaa iyo hadday mid guud tahayba ummadda waa inay kala barataa labaatan sana meel iyo huhaa iyo waxaan jirin ummadda nin waliba suu doonay ugu sheegayay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha maamul goboleedka puntland xasan faarax jaamac oo u warramayay shabakada wararka ceeb dhadkam isagoo ku sugan magaalada garowe ee xarunta dowladda puntland kana hadlay qaar ka mid a cuqaashaas oo beesha kasoo jeeda wasiirka oo sheegay inay kalsoonidii kala noqdeen maamulka puntland balse uu wasiirkaasu hadalkaasi cuqaasha ku dhiftay ganabka uuna sheegay in beesha jecsiyaad ay ka mid tahay beelaha ka soo jeeda gobolada puntland xubina ka ah maamulka puntland iyagoo dhisay kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii mudane wasiir aad baa u mahadsan tahay waayo waa mahadsan tahay